doctor maxamed cabdisalaan oo ka mida dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalada magaalada beledweyne ayaa bulshada magaaladaasi ugu baaqay inay ka digtoonaadaan cudurka kaduudiyaha oo hadda goobaha caafimaadka magaaladaasi ay diiwaan geliyeen kiisas ka mid ah bukaanada qaba xanuunkan cudurkan ayaa qofka ku sababa qandho badan lugabarar tabardarro iyo dhammaan xubnaha jirka bukaanka oo dhaqdhaqaaqa diida waxaana uu doctor maxamed cabdisalaan bulshada magaalada beledweyne uga digay in ay isticmaalaan dawooyi aanu dhakhtar u qorin marba haddii ay dareemaan calaamadaha xanuunkan marka koowaad dadweynaha waxaan aada ugala talinayaa qandho walbo iyo xanuun walbo ay u qaadanin malaria iyo tifo oo keliya maxaa yeele bulshada waxaa arkaysaa waxay aada ugu xoomsan yihiin farmashiyaasha waxayna weydiinayaan in malaria laga baaro markay qandhe ay isku arkaan ama madax xanuun ay isku arkaan ama qor xanuun marka iyadoo ay jiraan xanuuno fara badan oo keeni kara qandhada siiba hadda waxaa soo baxay xanuun loo yaqaano jukunguwa jukukanga aa la dhahaa macnaha waa xanuun adiga soomaaliga waxay dhahaan kaduudiyo waa la dhahaa xanuunkaas baryahan aada u badan yahay bulshadan aada ugu faafay bulshada waxaan ugu digaynaa marka in daawooyin qaldan ay iska qaataan iyadoo xanuunkii aysan ogeyn daawo uusan dhakhtar qorin in laga waantoobo ayaa fiican oo la iska ilaaliyo waxay keeni kartaa in dhibaatooyin kale ay ku keento in ikliyahaaga culeys ku keento ama adiga ay jirkaaga dhibaato u geysato marka waxaan ku talinayaa in daawada aadan iska qaadan oo inta farmashi aad tagto waxaad tartaa iska isticmaalin kaduudiyaha waa xanuun ay dadka u kala gudbiso kaneecada waxaana uu mar aha mid dadka si safmareen ah ugu dhaca inkastoo ay yaree tirada dadka u geeriyooday xanuunkan waxaana xumadiisa aada loo dareemaa isbuuca ugu horeeya